لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من khزائن رaحmaتika ya أرحم الراaحimiin dersigan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo sagaalaad min suurati maryam qaala tacaalى fakhلfa min bacdihim khlf aضاacuu الصlaaةa wاtabacuu الشhahwaaت fasوfa ylqwna غaya إlaa man taaba وآamana وcamila صاalحا wulaa'ika yadkhuluuna aljannata walaa yudlamuuna shay-a waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati maryam waxaa laga soo sheekeeyey ilaahay noo soo tilmaamay dadkii wanaagsanaa ambiyadii ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annebiyiina min duriyati aadam ambiyaa laynoo soo sheegay toban nebi dadkii wanaagsanaa baa laynoo soo tilmaamay ilaahay wuxuu yidhi fakhalafa waxaa gadaal maray min bacdihim kuwaas wanaagsan ee atqiyada ah ee taqiyaasha ah gadaalkooda khalfun kuwo ashraar ah khalfun kuwo dhalbaas ah ayaa kuwii hore ka dambeeyey oo ashiqo ah kuwaas baa ka gadaal maray khalfiga haddii mar laamta la reebo waxa weeyaan kuwa dadka uga bedel noqda oo uga khaliif noqda uga dambeeya xumaha weeyaan kuwo wanaagsan bay ka dambeeyeen waana kuwo xun weeyaan khalfun baa la yidhahda haddii la kor dhigana waa qofka khayrka khayrka qofka khayr uga dambeeya qofka kale weeyaan haddii la reebana sharba uga dambeeya marka la leeyahay salaf iyo khalaf khalaf wakaa laamku waa kor dhigan yihi waa kuwa wanaagsan kuwo wanaagsan bay dhaxleenoo ka dambeeyaan amaa khalfun fakhalafa min bacdihim khalfun kuwii wanaagsanaa ambiyadii iyo saalixiintii adqiyada ahaa gadaalkooda waxaa ka dambeeyey oo gadaashoodii yimid oo ka gadaal maray khalfun kuwo ashraar oo dhalbaas ah kuwaasoo adaacu salaata salaada dayacay salaaddii ilaahayba dayacay oo watabacuu raacay ashahawaati shahawaadkiina waa raaceen salaaddii ilaahay bay ka tageen kow shaygaa la soo qabtay salaaddii ilaahayba dayaceen shahawaadkii naftoodu waxay rabtayna waa raaceen dariiqa shahawaad naftoodii baysan xakamayn karin xumihii iyo macaasidii naftoodu rabtay ayay iska raaceen qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi fasawfa saman dambe yalqowna la kulmi doonaan hayaa halaag bay la kulmi doonaan yalqowna waxay la kulmi doonaan hayaa shar oo dhan khasaare oo dhan halaag oo dhan bay la kulmi doonaan waxaa kaloo hayiga la yidhaahdaa waadin fii jahannama waadi ku yaalla jahannamo dhexdeeda fasowfa saman dambe yalqowna waxay la kulmi doonaan hayaa waadi jahannamo ku yaal ayay la kulmi doonaan waxaa la yidhaahdaa wa ina awdiyata jahanna jahannamo waadiyaasha iyo togaga ku yaal latastaciidu billaahi min shari ilaahay bay magan gashaa waadiyaashaas kan hayiga la yidhaahda sharkiisay ilaahay ka magan galaan naaraha iyaga kada kala ilaahay kala magangelaya kala cawdubilaysanaya oo waa waxa weeyaan waa mid dhib badan weeye fasawfa yalqowna haya ilaa man taaba qofkii toobad keenay mooyaane oo noqday oo wa aamana rumeeyey oo wa camila camal falay saalixan camalan saalixan camal wanaagsan kaa mooyaane xumihii buu ka noqday waa toobad keenay ilaahay iyo wixii wax kastoo in la rumeeye la rabeybuu rumeeyey bacda aliimaan camalkii saalixa ahaana waa leey aslaxa acmalahu wey fa ulaa'ika kuwaa tilmaamaha wan wanaagsan leh yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannada gelayaan jannada ilaahay oo qaaligaabay gelayaan walaa yudlamuuna lana dulmin maayo fatiilaa walaa yudlamuuna shay-a shayna laga dulmin maayo wax yar oo laga nusqaaminayo acmaashii saalixaadka ahayd oo ay la yimaadeen wax yara na allaha ka dhige oo laga nusqaaminayo ma jidho wax yaroo khayra hadday la yimaadeen abaalkeedii cindallaahi bay ka helayaan sida dadka adduunka jooga dadka shaqaysta iyo dadka mushaaraadka bixiye iyo dadka noocaasa laga yaabo dadka wixiisa inay qaar ula harharaan oo kale ma jidho waxay la yimaadeen iyadoo kaamil ah baa abaalkoodii la siinaya walaa yudlamuuna shaya marka aayaddan marka uu sharxayay saaxibu xadaa'iq xadaa'iq arox warayxaan tafsiirka weyn oo harariga kuu tilmaamayey wuxuu yidhi kuwaas salaada dayacay salaadda wakhtigeedii bay ka saarayaan ama faral salaadda faralyaalkeedii bay ka tegayaan cilmigeedii baysan baranayn ama shardi salaadda shuruuddeedii ka miday ka tegayaan ama rugni arkaanteedii ka miday ka tegayaan intaa mid ka mida qofkii sameeya salaaddii waa dayaca qofkii gebigeediiba ka taga oo aanba tukan ama jaxdiyoo yidhaahda la iguma maleena isagoo horey booba ka soo gelaya aayadda dukhuulan awaliyan kowda hore qofka soo gelaya waaba isaga shahawaadkii bay raaceen shahawaadkaas ay raaceen daacadii ilaahay bay waxay ka doorteen shahawaad naftoodu waxay rabto bay samaynayaan muxaramaada wuxuu yidhi ka shurbi alkhamri khamradii bay iska dhammayaan oo cabbayaan wadukhaani dukhaan iyo balaayo ay isticmaalayaan walxashiish xashiish iyo khamrada kasii daran oo balaayo kale ah oo aafaadkeedu badan yihiin boqolaal aafay leedahay xashiishu ayay isticmaalayaan wa ficli zina zinay isticmaalayaan walliwaad liwaadkiibay isticmaalayaan shahwaadku waxay naftoodu rabto xumo ahaa bay la imaanayaan waxay intaas indhaha ku eegayaan oo indhaha eegidda ay ku xajinayaanoo daa'imayaan gabdhaha ajnabiyaadka inay fiiriyaan bay isha saas intaa ugu xajinayaan iyo wal ikhtilaadu bihinna inay hadba ikhtilaad ku dhex darsamaan ikhtilaad alajaanib ajnabiyaat gabdhahaas bay mukhaaladaynayaan iskala fadhiisanayaan iskaga dhex jirayaan wakaa xataa meelaha khayrka iyo munaasabaadka waa in ikhtilaadka laga ilaaliyo haddii kale arrin muxarama meesha soo gelaysa waxaa ka mida bay yidhi waktigay waxay ku dayacaan oo ku dhumiyaan fi istimaaci ilmalaahi waxyaalaha malaahida ah oo lagu mashquulo ku raaxaysigeeda bay wakhtiga ku dhuminayaan iyo wanadari ilayhaa inay malaahida cayaaraha iyo balaayadaasi fiirsanayaan ka telefisiyoon walfiidiyo sida telefisiyoonka iyo fiidiyowga iyo waxaa dadka wakhtiga ka dhushay bay maantao dhan indhahaasaa ugu fiirinayaan iyo inay ku mashquulaan waxaan waxba u tarayn wakhtigii baa ka dhumaya oo waxaan wax u tarayn waxaa ka mid a inay badiyaan qiila waqaala hadal aan xikmad ku jirin maantoo dhan waxaasaa la yidhi waxaasuu yidhi iyo wixii la mida waxay ku maman yihiin oo wakhtiga ku dhumayaan jaraa'idka iyo joornaallada iyo inay akhriyaan wararka bay kaga mashquulaan can tilaawati kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa akhrintiisii waxay kaga mashquulaan jaraa'idka iyo akhbaarta inay akhriyaan xadiidka inay akhriyaan nebiga waxay kaga mashquulaan calayhi salaatu wasalaam akhbaarta iyo jaraa-idka iyo waxaa inay akhriyaan waxaa iyo wixii la mida oo tiradii ka batay ayaa jira buu yidhi dikriga ilaahay ay kaga mashquulayaan cayaarahan waxyaalaha la cayrcayrsanayo la cayaaro oo dadku hadda ay cayaaraan waxaasoo kalea ka mida buu yidhi mimaa laa yanfacu fi lxarbi dagaal iyo jihaad iyo khayrna waxba aan ka tarayn waxaasoo dhan baa dhibaatooyinkii ka mid a qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi kuwa iyaga ah jannaday gelayaan walaa yudlamuuna shaya jannaati cadnin ka bedel jannada hore yadkhuluuna aljannay gelayaan jannaati cadnin nagaadiga jannadiisi bay gelayaan allatii jannadaasoo wacda araxmaanu ilaahay u yaboohay cibaadahu addoommadiisa ilaah baa yaboohay addoommadiisa u yabooha u ballan qaaday weeye bilkaybi xaalay addoommadu maqnaansho ku sugan yihiin addoommadu iyagoo maqan oo aan jannadii arag bay rumaysan yihiin oo loo ballan qaaday inay helayaan sidaa aan ku rumaynay wey waxaa bilkaybi ka kaloo ka xaalayn ka dhaa jannadii lafteedii jannaati cadn allatii wacada araxmaanu cibaadahu bilkaybi xaalay jannadaas ku sugan tahay maqnaansho oo dee jannadii waa weli lama gaarin labadaba waa laga xaalayn karaa cibaadahu inaad ka xaalaysa iyo taa hore inaad ka xaalaysa ilaahay wuxuu yidhi innahu allaha raxmaankaa wacda raxmaanu soo kuma dambayn innahu raxmaan allaha raxmaanka kaana wacduhu yaboohiisu wuxuu ahaado ma'tiyaa mid loo imaanayo mid loo tegayo yabooha ilaahay waa mid loo imaanayo waa loo tegaya ama ma'tiyan bimacnaa aatiyan innahu allaha raxmaana kaana wacduhu yabohiisu wuxuu ahaaday ma'tiyaa aatiyan mid imaanaya ayuu ahaaday labadaba waa jiraan bimacna mafcuul wa bimacna alfaacil yaboohi ilaahay waa kaas waa mid dhacaya laan la guub yeelayn sidaasuu ku imaanaya inahuda lafteeda raxmaan allaha raxmaankaa baa u celin shaniyana waa ka dhigi kadha inahu shaniye kaana wacduhu ma'tiyaa ilaahay wuxuu yidhi laa yasmacuuna maqli mayaan fiihaa jannada dhexdeeda kuwa ahlu jannaha ah laqwan waxwa laqwiya maqli mayaan wax hadal iska maaratay fuduululkalaam hadal iska hadal tiro ah ma maqlayaan ilaa salaamaa istifnaha munqadic ka dhig ilaa laakine yasmacuuna salaamaa salaam bay maqlayaan iyagaa isi salaamaya malaa'igtaa salaamaya salaamaysa ilaahay baa salaamaya salaamun qowla min rabbi raxiim malaa'igtaa yadkhuluuna calayhim min kulli baabin salaamun calaykum bimaa sabartum malaa'igtii baa salaamaysa salaantaasay maqlayaan walahum waxaa u ahaaday fiihaa jannada dhexdeeda walahum waxaa u ahaaday risquhum baa u ahaaday risqigooda fiihaa jannada dhexdeeda bukratan wacashiya bukratan subxi gelinka hore iyo wacashiya galabkii waxay ku waxay jecel yihiin wax la cuno iyo wax la cabo aysan soo shaqayn oo dhibaataya daal u soo marin aan ka go-aynin aysan ku marganayn bay jannada ka dhexelayaan goorma bukratan wacashiya dee jannada ma subax iyo galab baa ka jira leanna meesha qoraxdu ka jidhabaa galabkii iyo subixii iyo waxaas lagu kala garanaya waxa weeyaan miqdaarkii qadarkii oo kale xilligii waagii adduunka la joogay dadku markay soo toosaan subxii la dhihi jiray dee wax quraac baa loo baahan yahay ama xilligii qadadoo kale ama xilligii cashadoo kale baa cunnadiio diyaarsan loo keenaya oo macaan aysan dhibaato ka soo marin saasay waxoodu u helayaan bukratan wacashiya waa lagu maamuusaya ilaahay wuxuu yidhi tilka taas iyadaay aljannatu weeyaan tilka mubtade aljanna khabarkii ka dhig tilka taa iyadaay aljannatu jannadii weeye allatii jannadaasoo nuurisa aan dhaxal siinayno min cibaadinaa xaalow ka ahaaday addoommadayada xaggooda man aan dhaxal siinayno kaana ahaaday taqiyaa mid taqiyo alla ka yaabay allahuma jcalnaa min almuttaqiin kuwa alla ka yaabay addoommada cabsada waa kuwa iska ilaaliya xumaha iyo macaasida markay dhintaanoo camalkoodi go-o camalkooda ay soo shaqaysteen abaalkiisibay waxay ku dhaxlayaan jannadii in lagu abaalmariyo waxaanu dhaxal siinaynaa man kaana taqiyaa qofkii ahaaday mid taqi ah oo muttaqiinta ka mid ah kaasaan dhaxal siinaynaa ilaahay wuxuu yidhi wamaa natanazzalu ilaa biamri rabbik hadalkan jibriil baa leh nebigeenna ula hadlaya calayhi salaatu wasalaam jibriil baa wuxuu nebiga muddo ka maqnaa markaasaa nebigu yidhi xaggeenna uga daahday aad baan kuugu cishqinaye waxaa noogu imaan weeday intaan noo imaanaysin in ka badan inaana soo booqatin intaana soo booqanaysa in ka badan baan rabi lahay markaasaa aayaddani soo degtay wamaa natanazalu ilaa biamri rabbika annaguna waxay ka dhigan tahay intaana cishqisan tahay in ka badan baa nebiyullaahi maxamedow ku jecelnaha ku cishqisanna laakiin iskama soo degi karno ilaahay amarkiisa mooyaane wamaa natanazalu hanagu ma soo degaan degno ma soo degdegno ilaa biamri rabbika adiga rabbiga amarkiisa mooyaane adigaan rabbigaa rabbigaa amarkiis cid kale maahae mooyaane si kale kuma soo degno amar ilaahay wey adduunyada markaan imaanayno amar ilaahay idankiisaan ku nimaanaa ilaa biamri rabbika lahu ilaahay waxaa u ahaaday maa bayna aydiinaa waxaa horteenna ahaaday waa aakhiro wamaa khalfanaa waxaa naga dambeeya waa adduunka iyo wixii laga tegey iyo wamaa bayna daalika wuxuu udhaxeeya intaba ilaahay baa iska leh ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala wax ilaahay ka qarsoonni ma jiraan lahu maa bayna aydiina marka waxa naga horeeya zamanka hore kan dambe kan taagan maadi iyo mudaaric iyo amar xilliyada macnaha asmaantii oo dhan kullu ilaahay baa iska leh amaakintaas sidoo kale lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalik marka ilaahay wuxuu ku koobay cilmigiisa waxaasu dhan ku koobay isagaana iska leh wamaa kaana rabbuka rabbigaana muusan ahan nabiy llaahi maxamed calayhi asalaatu wasalaam nasiyaa mid naasi halmaamay shayna ilaahay ma halmaamo nasiyan ilaahay muusan ahan halmaan mid loo nisbay waa maxay hanana amarkiisa waxaan ahayn mooyaane si kale kuma soo degi karno ilaahayna mid halmaamay maaha inuu noo soo kaadiree ilaahay waxba ma halmaamo wamaa kaana rabbuka nasiya ilaahayna rabbigaana muusan ahaanin laa yansaa shay-an shay ilaahay ma halmaamo min acmaali اlcibaadi addoommada acmaashooda ka mida ilaahay mid halmaamo maaha subxaana wa tacaala taasna halkaasaa la dhig qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala rabu samaawaati huwa ilaahay rabu samaawaati samaawaadka rabbigoodii weeyi waalardi ardooyinka rabbigoodii weeyi wamaa baynahumaa waxa u dhexeeya rabbigoodii weeyaan ee facbud caabud hu rabbigaa caabud cir iyo dhul iyo wixii u dhexeeya waa maxay waa rabbulcawaalim caalamyada oo dhan rabbigood weeyaan ilaahay rabbigoodii weey qaybta kore samaawaadka iyo qaybta hoose ardooyinka wixii la mida waxa u dhaxeeya rabbi baa iska leh rabu samaawaati waalardi wamaa baynahum facbudu wastabir sabir licibaadatihi ilaahay cibaadadiisa iyo caabudidiisa ku sabiroo takaaliifta cibaadada oo lagu saarayna taasna u dulqaado oo ku sabir hal taclamu ma og tahay ma taqaanaa lahu ilaahay samiya samiya mid sami ah mid yaa la magac ah oo rabu samaawaat cid kaloo la yidhaahdo miyaa taqaan hal taclamu lahu samiya ilaahay waa waa maxay waa rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa haddaba hal taclamu ma u taqaan lahu isaga samiya mid la sami ahoo cid kaloo loo yaqaan rabu samaawaat waalard wamaa baynahumaa miyaa taqaan ma jidho wey hal taclamu lahu samiya mid ilaahay shabiih u ah ama nadiir u ah mayaa taqaan ma jiro wey hal taclamu lahu samiya waxaa la tilmaamayaa hal taclamu ma taqaan lahu ilaahay samiyan mid kaloo allah la yidhaahdo oo weligeed cid kaloo allah loo yaqaan ama la baxday ama loo bixiyey miyaa taqaan ma jidho wey ilaah baa iska leh allah magaca ilaahay isimkaa jaliilka ah ilaahay baa iska le subxaana wa tacaala ilaahay kaa weeyaan subxaana wa tacaala hal taclamu lahu samiya cid allah loo bixiyey waxa ay sanam iyo bale caabudayeen mid ay magacaas ilaahay sharafta leh ay kula kufeen oo u bixiyeen ma jiro taasi wataa waxaa la tilmaamayaa ilaahay mar hadduu saa yahay subxaana wa tacaala cid shabbahda la magacah ma jidho allah cid kaloo la yidhaahdaa ma jidho cid kaloo rabu samaawaati walardi ah ma jidho raxmaan isagaa um ah waxaa la yidhi bacdu ljabaabira kuwo jabbaarada ah balaayada ah madaxda adduunka soo marhay qaarkood baa naftiisa wuxuu ku magacaabay lafduljalaalaha allah buu isku baxshay fasahara maa fii baطnihi min duburihi wax allaale wixii uur ku jirta ahayd baa dabada hal marsaa uga booday isagii oo dhan gudihiisa wixii ku jiray baa dabadiisa ka baxay fayusaru maa fii buduunihim waljuluud walahum maqaamicu min xadiid saharadu saasoo kale wey wuu dhalaalay wey wixii oo dhan baa hal mar halkaa ka baxay wa halaka min saacati isla saacaddiisina waa dhintay fircoon xataa masar markuu joogay anaa rabbukum ulclaa buu yihi laakiin mau awoodin inuu yidhahdo ana allah hal taclamu lahu samiya marka waxa weeyaan magaca ilaahay baa iska leh ismka ilaahay ismuljalaalaha haawey isagaa rabu samaawaati walardi ah cid la sami ah ma jidho wey waayadii la dhihi jiray warada ana mra'atan samat waladaha islaami haweeney baa iyana ilmaheedii u bixisay tafsiirkaana soo raray allah bay u bixisay fanasalad calayhi naaru naar baa ku soo degtay dab fa axraqathu waa gubtay gebigiisiba waa la gube gelgelin gubatoo kale buu noqdo marka hal taclamu lahu samiya wey ilaahay kaa weeya subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wayaquulu linsaanu insaanku wuxuu ku qowlayaa insaankaasi waa midkii kaafirka ahaa waa gaalkii bacfiga ma rumaysna bacdalmowt in laysu soo saarayo ma rumaysna isagoo inkirsan oo arrinta fogaysanaya wuxuu leeyahay wayaquulu linsaanu insaanku wuxuu ku qowlayaa aidaa maa midtu markii aan dhinto midtu markii aan dhinto lasowfa saman dambe mayaa ukhraju laysoo saarayaa xayan xaalaan ahay mid nool waaba yaabi bay ka dhigan tahay isagu sa u wato sida uu ka cabiray aidaa maa midtu ma markaan dhinto ma gadaal baaba layga soo saarayaa ma arrintaasaaba jidhaba ma anoo ciid noqday oo burburay oo baaba'ay baa qabri anoo nool misna dib la iiga soo saaraya ibnu kasiirku wuxuu yidhi wuxuu la yaaban yahay oo fogaysanaya bacdalmowt in la soo celinayo markaa sidaa darteed buu soofadii laam kusii daro aidaa maamidtu lasowfa bay yidhi sowfa kaliya ma dhihin lasowfa ukhraju xayaa waxaa markaa taasi tusinaysaa wuxuu halmaamo bilowgiisa hore sow ahaa ayna kaana wa kayfa kaana meeshuu ahaa iyo qaabkuu ahaa taasuu halmaamay hadduu taa garanayo uu garanayo wuxuu garan lahaa sida uu isleeyahay arrintu inay ka fududdahay leanna shayga marka hore la samaynayo bini aadamka dabiicadiisa iyo caadadiisa marka hore shayga la samaynayo dhib badan yahay isagoo aan jirin haddii la sameeyey isagoo jirayoo unugyadiisiiba la hayo oo ilaahay waa iskugu mid agtiisee dhulka baaxadiisa iyo qabriga iyo unugyadihiisii ku kala jiraan in laysku keenkeenoo la soo celiyo waxa weeye wuxuu garan lahaa inayba ka sahlan tahay binu aadamka markii la fiirsho xaggooda ama ilaahay xaggiisa bilowgiisa hore iyo soo celintiisu waa isku mid ilaahay wuxuu yidhi awalaa yadkuru mayousan xusuusnayn alinsaanu insaanku mayousan xusuusnayn oo garanayn annaa hanagu khalaqnaa inaan abuurnay hu insaanka min qablu horay inaanu abuurnay insaanka walxaal lam yaku shay-aa shayna uusan ahayn wax jiraba isagoaan ahayn inaan abuurnay wartaa mayuusan garanayn awalaa yadkuru mayousan xusuusnayn kaa mukadibkaa ee jaaxidkaah insaankaasi annaa anagu khalaqnaahu isaga inaan abuurnay min qabl horay walxaal lam yaku uusan ahaanin shay-a shay jiraba isagoo aan jirin cadam ah allihii abuuray isagoo aan jirin waa mid awooda intuu baaba-aday oo dhintay ka bacdi xubnihiisa inta isku keena ilaahay inuu soo saaro ilahay waa isaga ilaha qul yuxyiha aladii ansha'ahaa awala mara kii markii u horaysa abuuray baa soo celinaya ninkii inta lafaha kor u qaaday yihi lafahan burburaya hadda naf ku soo celinaya allihii markii hore abuuray baa ku soo celinaya baa li awal yaa keenay horta ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fawarabbik nabiyullaahi moxamedo calayhi asalaatu wasalaam rabbigaadaan ku dhaartay lanaxshurannahum khalaa'iqda soo xashrineen oo soo xashrineen hum khalaa'iqda kuwo weeye waa gaaladii lanaxshurannahum kuwa mukadibiintaayo gaaladaa soo xashrineen iyo washayaadiina hum iyaga iyo washayaadiina kuwii shayaadiintaha washayaadiin waa maca shayaadiin gaaladii mukadibiinta ahaa iyo shayaadiintii baanu wada keenaynaa gaal kasta iyo shaydaankii dhumiyey baa silsilada la iskula soo xiraya markii la iskula soo xiro uma intaa ka bacdi lanuxdirannahum soo xaadirineen xowla jahannama jahannama naarta la yidhaahdo hareeraheeda jifiyan xaaleeyihiin kuwii kuwaduda halkaas oo jilbaha ku jooga naartii jahannama dhinacyadeeda sidii dad shir loo hayoo kale bay sidaas si tiro badanoo baaxad badan khalaa'iqda usoo fadhiisanayaan siyamaa kuwii gaaladii iyo mukadibiintii jahannamo dhinacyadeeda bay saa u fadhiyaan jahannamana waa dhex taallaa ballantaasaa ilaahay qaado oo ku dhaartay ma carari karaan ma dhaqaaqi karaan xagga ma fiirin karaan jahanamay dhinacyadeeda fadhiya jifiya lowyaha kuwa ku aruman xaalayihiin uma intaa ka bacdi lananzicanna siibneen oo siibneen oo siibneen min kulli shiicatin shiico kasta firqo kasta koox kasta xaggeeda siibneen oo ka soo dhex saarneen ayuhum kooda ashaddu huwa ashaddu soo qadaro ayuhum kooda huwa isaguba ashaddu darnaanta badnaa cala araxmaani allaha raxmaanka dushiisa citiya madax adayga qolo kasta markii koox koox baa laga dhigayaa dadku waa kala magacyo moogtahay qoloba waa isku mabda kuwii zinaysan jiray meelkeen kuwii liwaadkana waa jameeco kale waa shiico kale min kulli shiicati kuwii khamraysayaasha waa shiico kale kuwii dadka laib jira waa kuwo kale kuwii wax khayaani jira waa kuwo kale intaan waa isku magac maalan qoladaas markii qoladaa la ysku keeno oo naartii ay saas u soo shiraan oo dhinacyadeeda fadhiyaan marka koowaad kuwaan isku magaca maalan kaba soo qaad khamraysayaasha mid baa ugu dhib badan uma lanansican waan siibaynaa min kulli shiicatin firqo kasta ayuhum koodii ashaddu huwa ashaddu darnaanta badnaa cala araxmaani allaha raxmaankaa citiya kii ugu dhibta badnaa baa la soo qabanaya qoladaana kii ugu dhibta badnaa kuwaana kii ugu dhibta badnaa ugu madax adkaa ugu qallafsanaa ugu mujrimsanaa baa la soo qabanaya akaabirtaa lagu bilaabayaa marka hore kuwa ugu dembiga weyn ilaahay wuxuu yidhi kaasaa loo dhawaaqaya fulan min fulan uma lanaxnu ilaahay idha hanagu aclamu kuwo ku ogaal badan baan nahay bialadiina kuwa baan ku ogaal badan nahay hum iyaguba awlaa ku awlanimada badan bihaa naartaas jahannama siliya gelidda iyo kugubashada kuwa mudan inay naartaa galaan oo ku gubtaan aad baan u naqaan baa ilaahay yidhi qolo kasta kan ugu mujrimsan oo ugu dhibta badnaa oo ugu yaa qallafsanaa waa ku ogaal badanna dadka ugu mudan naartu inay ugu hor cunto kuwo ku ogaal badan baa nahay ilaahi uma lanaxnu aclam bialadiina kuwii hum wlaa ku owlanimada badan bihaa naarta geliddeeda bidukuuliha siniya gelideeda iyo kugumashadeeda iyagaan marka ku bilaabaynaa wey ilaahay wuxuu yidhi wain minkum maa minkum dadow idinka mid maaha ahad baarir iyo faajir wuxuu doonoba ha noqdee khalaa'iqdoo dhan qof idinka mida ma jiro ilaa haddou jiraba waariduhaa naarta mid ku arooreeya wey kaana wuruudkaasna wuxuu ahaaday naarta lagu aroorayo calaa rabbika rabbigaa dushiisa xatman go-aan maqdiya la xukumay xatman maqdiya qado laasima oo la meel mariyey kaa weeyaan bal hadda u fiirsa aayaddan waxaa la leeyahay ku aroorkaasi waa gelid naarti baari iyo faajirba oo halkaasayba ku aroorayaan oo aroorkiina ilaa waariduhaa daakhiluhaa baaba lagu fasira kii gelaya wey waxaa la tilmaamay aroorkaani geliddaas meeshaa la marayo siraadkaas dadkii wanaagsanaa waxba dhibaataa gaari maya dadkii xumaana waa ku baaba'aya naartu waa makhluuq ilaahay abuuray ciddii lagu sallado bay ku dhegaysaa waxa ay tilmaamaan maalan meel dab ka shidan yahay oo dab ka baxayo qof gaas isku soo shubay ama soo marsada hadduu maro soo ku dhegi mayo waa ku dhegaya waana ku gubanayaa qofkii kalena dee gaaskii kusoo boodi maya dabkii waa belbelin maya halkaasuu maraya ama haddii dabkan iyo gaaskan laisku dhoweeyo oo isku soo boodaya qofkan meesha gelaya oo ku gubanaya oo dembiga wata dembigaasaa gaaska ka dhigan meesha waa la wada mara kii dembiilaha ahaa naartii baa kusoo boodis jidkan siraad baa saa ula siibanaya kaasoo hoosteeda ku jidhaa ku dhacaya sida gaaskaasoo kale iyo dabkaas midkan kalena tartiib buu u maraya waxnana gaarimaya ilbirqsiyaa qaar ku maraya dadka kaana calaa rabbika xatman maqdiya baa ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala taa halkaasaa la dhigi marka waxaa la yihi qofka muuminka waxay u noqonaysaa berdan wa salaaman sida nebi ibraahim dabkii looga dhigay berdan wa salaaman culimmada qaar waxay dhaheen war wuruudkan ilaa waxaa weeye minku ilaa waaridu haada waa mariddan saa un loo marayo keliya naartiiba dhex galay ma aha waa mara mariddaa weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala uma intaa ka bacdu nunajii waa badbaadinaynaa aladiina kuwa ittaqow nunaji aladiina ittaqow kuwa dhowrsadoo baqay baanu jahannamadaa ka badbaadinaynaa markay meeshaa la marayo wanadaru waanu ka tegaynaa aldaalimiina kuwa daalimiinta fiihaa jahannama dhexdeeda jifiya xaalay yihiin kuwa kuududa kuwa aruman kuwa jilbajo macnaha jilbaha ku jooga waxaa ku fasidhidba soomaaligu waa badan yahay waxa weeye halkaasaa kuwaasna looga tegaya wanadaru daalimiina daalimiintii ayaanu ka tegaynaa fiihaa naarta dhexdeeda jifiya iyagoo ah halkaa iyagoo lowyaha ku fadhiya ayaanu halkaa uga teganaa kuwii mu'miniinta ahaana way dhaafayaan dadkii meesha shirsanaa naarta hareeraheeda mu'miniintii waa badbaadeen kuwaana waa ku baabi'een darsigeen intaas ku ogyahay wallahu subxaana wa tacala aclam bisawaab